jaamacadda simad ee magaalada muqdisho ayaa markii ugu horeysay xafladda qalinjibinta dufcaddii lix iyo tobanaad ugu qabatay qaabka fogaan aragga ee internetka kadib markii kiisas cusub oo cudurka coronavirus laga diiwaangeliyey magaalada muqdisho guddoomiyaha jaamacadda simad daahir xasan cabdi ayaa sharaxaya sababta keentay in munaasabadan qalinjibinta loogu qabto qaabka fogaan aragga isagoo hambalyo u diray ardayda qalinjibisay jaamacadda simad mar walba waxay ku dadaashay kuna dadaali doontaa in ay ardayda dhigata iyo kuwa ka qalinjabiyaba ay taageerada ay u baahan yihiin ay siiso mar walbana kama caajisi doono waana ku dadaali doonaa waxaa saas si lamid aan u hambalyaynaynaa waalidiintiin asxaabtiinna iyo qof walba oo idinka caawiyey inaad safarkii dheeraa ee waxbarashada maanta aada guul kusoo gabagabaysaan waa idin hambalyaynaynaa hambalyo waxaan si gaar ah u salaamahayaa saaxiibkeen cabdiraxmaan odowa oo ahaa guddoomiyihii hore ee jaamacadda maantana xafladdan fursad u helay inuu nagala soo qayb galo saas si lamida guddoomiyaha xafiiska dhaarinta aid ee soomaaliya al-ustaad xasan albadawi oo isagana khadka ku jira waxaan idin leenahay hambalyo dhammaantiin haddaa arday yihiin waxayna meeshaan uga soo qayb galeen inay xafladdaas idinla xafladeeyaan oo idinla dabaaldegaan waxaan u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada oo runtii waqti dheer geliyay xafladdan inay qabsoonto markii ay isbedeshayna waqti yar gudaheed haddana suurageliyey inay qaabka online-ka xafladda lagu qabto marka waa mahadsantihiin hambalyo guuleysta insha allahu tacaala agaasimaha hay-adda daaragta aid xasan axmed badaawi ayaa hambalyo u diray dufcadda lix iyo tobanaad ee ka qalinjibisay jaamacadda simadda barnaamijkan sanadka ardayda usoo dhammaaday ay soo xidhay oo runtii ahaa sanad adag oo taxadiyaad fara badan ama mashaakilaad iyo caqabaad fara badan ay la soo kulantay sanadkan ama sana dugsiyeedkii hadda dhammaaday qaybtiisii hore wixii lagala kulmay ee dhib iyo rafaad iyo covid nineteen-ki iyo mashaakilkii u dhaliyey iyo kala cararkii waa la ogaa haddana soo laba kaclayntan inagu kaliftay xafladdii muddada badan lasoo qabanqaabinaya ee lasoo waday inay inay suurogeli weydo oo aynu dantu inagu kalifto inaynu maaragtay maanta sida yare mutawaadica aan aan u qabanno iyadana waxa weeye waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkaad samayseen kolley ma dayacmin ardaydiina waxbay baratay xafladdii qalinjabintiina iyaduna way dhacday waxaan markaa ku gubaabinayaa jaamacadda iyo guddoomiyaheeda iyo qaybaheeda kala duwan ragga madaxda ka iyo gabdhahaba iyo dhammaan shaqaale weynaheeda inaa halkaa laga sii wado dadaalka xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee xafladda uga qayb galay qaabka fogaan aragga ayaa hambalyo u diray ardayda qalinjibisay isagoo sheegay in munaasabadan ku soo aaday xilli xanuunka covid sagaal iyo toban uu saameyn u geystay waxbarashada dalka aad baan idinkuga hambalyeynayaa mar kale adinka iyo waalidkiin waxaan dareemi karaa culaysadii aad kusoo qalinjabiseen afar sano gudaheed laakiin waxaan rabaa iyadana inaan idin xasuusiyo culaysadii adinka aad soo aragteen waxaa ka culayso badnay toban sano ka hor ardaygii ka qalinjabiyey mar walba marka koobka dhinaca buuxaha laga fiiriya ayaan laga fiirinin dhinaca faaruqa ah maamulkiina iyo madaxdiina iyo intii soo dadaashaan u hambalyeynayaa waxaan u hambalyeynayaa in intii garatay in sidan online-ka ah deg dega ahna loo laydinkugu dabaaldego marnaba waxaan mar walbaba u cudur daarayaa oon dareemayaa xanuunka ardada ay dareemayaan laakiin waxaa ka daran inaa intaa maanta dhowr boqol oo qof ama kun kun qof wax ka badan meel la isugu keeno culayskeedana berri mas-uuliyaddeeda ardada dhan ay kusoo wada laabato guddoomiyaha jaamacadda si gooni aan ugu mahad celinaya runtii dadaaladiisa casiriyeynta jaamacadda ee ku saabsan